fatahaada ayaa sanad walba saameyn ku yeelata deegaanada hoos yimaada magaalada jowaan ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle fatahaadaasi oo inta badan saameysa dalagyada iyo xoolaha waa kuwaan qaar ka mid ah aqooyaanada magaalada jowhar oo ka hadlaya sida loogu yareyn karo fatahaadaha webiga shabeelle
waa wax dhibaato weyn ku keeno waana aafo dabiiciya oo xag alla ka imaato oo marmar ku dhufato fatahaadaha waxyaaba badan waxaa jirto oo lagu yarey karo oo hadda markii dib a u fiirino dib u milicsano dowladii dhexe oo kale waxaa jirtay meelo biyaha dheeraadkaa markii biyuhu wigi marku leefalka loogu talagalo fatahaada markuu usoo dhowaado meelo lagu fakiyaa jirtay dholalkii biyahaas lagu faki jiray oo looga badbaadi jiray fatahaadaha dabcan in dib loo furo sidoo kale in biyaha waxyaabaha biyo xidheenka oo buurka carabuurka oo biyo xidheenta in la isku dayo in la taagiisa in kor loo qaado leefalkiisa in kor loo qaado oo xogta sanadlaha ah ee biyahaas taagga ee gaaraan ugu sareyso xogta sanadlaha ah tobankii sano ugu dambeysa meesha ugu sareysa gaaraan meel ka sareyso in laga dhigo qaababkaas iyo qaabab lamida in looga baaraandego bulshadana in laga wacyigeliyo xilliga fatahaadaha ay dhici rabaan in xog fiican oo ku filan la siiyo hadday ahaa lahayd hay-adaha njoska hadday ahaa lahayd local governmentiga in mar walba alart fiican iyo maxay ahaytoy xog fiican oo ku saabsan fatahaadaha in la siiyo in cudurada ku faafo waterbon diseaseka la dhaho cudurada ku faafo fatahaadaha in laga wacyigeliyo in naftooda iyo maalkoodaba seese waxyeelo uu gaarsiisan in loo sheego oo la dhaho xilliga fatahaadaha soo dhow webiga qarkii ugu sareeyo maraa naftiina iyo maalkiinaba kala baxsada cudurada ka dhasho biyaha meel biyo fadhiisadka iska ilaaliya siyaabahaas oo kala duwan in maxay ahayd tooy loo wacyigeliyo ayaan soo jeedi lahaa aniga dhin waa dhowahay werige timacde niba fatahaadaha waxaa loogu badbaadi karaa in horta webigii oo cararbixin iyo horta intiin biyaha la gaarin ka hor in cararbixin iyo waxyaabo saasa loo sameeyo xiliyada biyaha imaadana in loo sameeyo waxaa la yidhahdaa cartuur meelaha oo webiga ka jilcayaan in kormeer fiican loo sameeyo in dadka deegaanada ku hareereysan webiga dhinacyadiisa degan xiliyada beera maxaa la yidhahdaa in webiga oo fatahaada looga baqaayo laga wacyigeliyo inay meelihii halista ah ay ka fogaadaan ay ka dheeraadaan saasaan dhihi lahaa alaaba qodobada ama doodaha runtii leh ujeedooyinka ama himilooyinka ama runtii markii loo baahnaa aa kusoo beegeysaan sidii hadeetan sidii loo yareen lahaa ama loo xakamin lahaa fatahaadaha uu sameeyo webi shabeelle runtii dabcan waxaan marar badan aragnaa dhibaatooyinka webi shabelle uu ku hayo bulshaweynta hir shabelle gaar ahaan gobolka shabellaha dhexe magaalada jowaar caasimadiisa jowaar iyo deegaanada ku hareereysan runtii webi shabelle wuxuu ku hayaa bulshadan shabellaha dhexe laba dhibaato labadaas dhibaato marna webiga wuu buuxsamaa wuxuu sameeyaa karaargoos ama karaarjebis waa dadku ka fataha wuxuu saameeyaa dalagii iyo xoolihii iyo dadkii noolaaba runtii wuxuuna xiraa isku socodka dadyowga iyo bulshada iyo runtii marna wuxuu sameeya wiiwu qalala biila-aana ku dhacdo runtii markaasna wax beera iyo dalag mala helo labadaas dhibaatobo isku duubo waa dhibaato ama aafooyin oo rabbaaniya oo anaga aafooyinka waxaa loo qaybiyaa aafooyin mid aan gacanteena ku samaysano mid xagga xagga alla ka imaato oo naga awoosareyso annagan aan awoodi karin inaan wax ka qabano oldoo aan awoodi karno inaan yareyno waxa haddaan u dhaadhaco su-aashaad ah sidii dhalinyarada gobolka shabellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar isku kaasha lahayn isku geelan cududooda maalkooda muruqooda sanad walba ayaa dalagyo kala duwan lagu beeraa beeraha magaalada jowhar iyo deegaanada hoysmaada kuwaasi oo sanad walba saameyn ku yeesha dadka iyo duunyada fatahaada webiga iyo roobab isbirsaday